Weliba degmada Walawinga si rasmi ah ka bilowday dhismo isbitaalka iyo isku-kalaaynta bulshada maamulka degmada iyo wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed si loo helo isbitaal buuxa oo bulshada maamulka gobolka iyo kan degmada iyo weliba hormuudka kunagada doonana dhismo isbitaalka yoodana kaaladaya shacabka iyo wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya guddiga dhismo isbitaalka degmada Walaweyn oo la hadlay warbaahinta iyo codsadeen in dadka ku nool dalka iyo binaashay iyo ku qayb qaadana dhismo isbitaalka oo muhiim ah bulshada si lanka adeega caafimaadka mayrogne degmada Walaweyn gaar ahaan isbitaalka guud ee degmada Walaweyn maan rogne dhismihii isbitaalka in la bilaabo isbitaal si la socotaan muhiim waaye qabiil male shaksi male gudoomiyaha degmada male kan gobolka male madaxweynaha male ummadda yeelata bal gaar ahaan dadka danyarta iyaa liigadanaya ninka kale bees qabo baawra ijaarade hamaraan bahe si la socotaan maalin kasto gabdhogaan jidday ka dhimid wahaa tabeelaha warmaxaan abgooy iyo ka dhimid hamri abgooy dhatiyo iyo dadkaan ka dhammaado hay daafeed iyo xamar dhatiyo iyo dadkaan ka dhammaado hay marka walaweyna degmo weyn waay oo intaas gobol xiriir la leta haddana isbitaal ma leh tuulooyina isbitaal sugsadaan marka taasna waxa waaye ducfi iyo tabardaro oo iyo iyo oo haysata waaye shacabka deegaanka maanka baaqaaneeg qurba joogta iyo guda joogta reer daafeed inuu qabil nin fiiriyaane ayu shaksi oo isbitaalkan qayb qaadi karo waa sadaqa jaari waaye sababtaa qof kasta laga daawayo oo ilaahay ka badbaadiyo ajara ka leta gaaga macnaha walaa ka dhiirnay inuu dib in bilaawno isbitaalkii dhismihii isbitaalka degmada walnaweyn wal un ahaynan ma jirto laakiin walaa ka taladoyna awoodda bulshada degmada walnaweyn ka taladoyna xataa hal doolar qofka haddii dhiibado walwinga taraase oo inta meel roogto marka walaa inka baaqee dhammaan bulshada ku nool degmada walnaweyn inuu isxilqaamaan ka qayb qaadaan dhismaha isbitaalkun account aan idinsoo biyey number telephone aan leeyahay xataa hal doolar nus doolar labaatan shan sent walla diidaa ma jiro qof wali ushaalo kol wali tabarti inuu iskoo deeqo haddii ilaahay dhaho dhismee isbitaalka bulshina dhulsha iyo dhisadaasna qof banaankiin kookiin dhisaa ma jirto marka in iska talano un isxilqaagno oo la dhis isbitaalkun ujeeda un inkani saas waay una walan haynay wala hamaysinay un isbitaalkun dhisno isbitaal caalami ku dhisno dhaqaatiir alxamdulilah miin baahna hadda hayn buuti dhaqaatiir degmada walnaweyn dhalinyarada oo caafimaad soo qalin jabiyey haddii la xisaabi toddobaatan kor aan dhaafeen wal shaqeeyaan male dhammaantii in volunteer ka shaqeeyaan diyaaran ayaan oo xirfad kasta caafimaad soo baradeen marka walaa dhiman keliya in meelii laga shaqeeya lahay unu dhisno walaa dhisi koran bulshaduun degmada degan waa qof kasta hataa qofkan kala dhiibi haddii labaad shan sent dhiib loo isku dhibaas ma jirto isbitaalka waa antaraasa qofkii toban dhiibo qofkii shan dhiibo ma leeyahy macnaa kun shan lama kun shan ma la kaleeyahy qof wali us hala kor wali isku deeqo kor isbitaalka haka deeqoy maasanta dhammaantiisii sugaan haddii ilaahay dhaho
wala qabsada korta walana hagaajisada korta marka aniga doogu ma badayaa laakiin shacabka walaweyn may ana ka booriyeye ha iska talladaan inaa iska talladaan wal qabsadaan dhaqaalaha isbitaalka hun laginka tala galay qafkii hal doolar inaa walaa tara lahaytee ma dhaa wal biyee waay hadda iyaa taaganta qafkii hal doolar haddii lagu qaado walaa tara lahaytee ma jirto halka doolar la biyee degmada dadka dhow in la biyee iyaana dhisaayan isbitaalkan mana roogsadaa qaabkii linka tala galay dhismay haddii aan la idmo كددالان أنا دقالي بيان قرشة بيان جديدة بيان دقمدنا واي واي جورناتي إعراضي إشميندي إنا بيدو القرآن إسبتالك الاسم إن شاء الله هذا مركي الاسم لها هيك تلقى الله هين مركي لافذي يبلو ما هو السوق هذا يبلو قارن سوق هذا جاريد نين قيدي جاريد إن أروه هاي تمركي أنو القبنو ودن كليان حسنا كالما يعني لكن أنا تلابة قادان دقم إسبتالك لسان هولي وذان قناع ستدي قربا القرآن communitiga degmada walaweyn kan inka yar iyo kan inka weyn labaatan shan senti ilaa hal senti iyo anka badan kow muqbilawaasa xisaabta intaas bafadaan haddii aan la idmo